والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج aadaakani baabu kownil islaami islaamnimadka ahaanshihiisa uu yahay yahdimu mid duminaya maa qablahu wixii ka horeeyey ee dunuub ahaayee dee shirki ugu weynaa waxa weeyaan inuu duminayo uu baabiinayo tirtirayo taas buu baabkeedii yahay bal caddaynteediiyo wixii kuba yimi halkaa wakadaas taas oo kale waxa oo iyaduna la mid ah islaamnimadka alhijratu hijradii uu ruuxu dee soo hijrooday isagoo waxa weeyaan bilaadiisii ka tegay si uu diintiisii waxa weeyaan uula badbaado dee waana hijrada waqtigii rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiiskuna uu kuba tacalluqsanaa hijradii maka iyo meelihii kale daartii kufriga laga hijroonaya madiine la imanaya ahayd rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh si loogu yimaado oo waxa weeyaan dee jihaadadii iyo umuurihii kale islaamkaba ruuxu u guto iyo walxaju xajkina isaguna saas oo kale weeye xadiiskay inoogu imanayaan xadaثna mحamed بn الmsنى الcanaziyu w abu macnin الraqashiyu وإsxaaq بn mansuuri kulhm عan abi caaصimi wاlfd lbn الmsنى qala xadaثna الضaxaak yaعnي aba caaصimi qala أخbarana xaywaة بn shurayxi qala xadaثnii yزيid بn abi xabiib عan bn shamaasata ama shimaasata almahriyi qaala xadarnaa camra bna alcaasi wa huwa fi siyaaqati lmowt balsanadka kolley dadku intooda badan waa dad aan soo wada aragnay muslimna saddex sheekh buu xadiiskan imika ka wada wariyey oo saddex sheekh midi waa moxamed ibn lmusanna alcanazi nisbadan dee caawa inagu soo korodhayna waa reerkoodii weeyaan uu isagu kaba dhashay canaza nuuntuna way fadxisan tahay siay zaad-uba u fadxisan tahay bal markaa waa reerkoodii waa nisbo waana reerkii uu kaba dhashay in badanna waan soo aragnay isaga ilaa dee waan soo haynay un ilaa muqadimadii isaga moxamed ibn lmusanna abu macni raqaashi horta nisbadan raqaash qaafkuma shadna waxaana yidhaaheen waa haweeney magaceed raqaash bintu qays ibn sac saclaba la odhanayay oo mala awlaad badan yeelatay oo dee waatan de awlaaddeedii loo nisbeeyey oo markaa qaafkuma shadne magaciisa ninkan waxaa la yidhaha zayd ibnu yaziid baa la yidhaha waa nin siqa ah oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay weliba kuwoodii dhaxa ah kitaabkan muslimna afraaddiisa weeye macnaa muslim baa wax ka horiya bukhaarina kuma sugna kutubtan kale usuushana kuma sugna isagan kitaabkan aan hayna ayuu ku sugan yihu axaadiis aan saa u badnayn kuba leeyahay laakiin waa nin siqaa weeye oo sheekhyada muslim ka mid ah magaciisana waa ta aan sheegay oo zayd ibnu yaziid baa la idhaah isxaaq ibnu mansuurna waa nin musanifo xataa kutubtiisii imaka adigu waxa me adigu nin waxa weeye taas isna siqaa weeye oo marar aynu soo aragnay weeye isaga ama waxoogaa horeba aan soo aragnay haddaba saddexdoodu abu caasim nin la yidhaah bay ka wada wariyeen magaciisu waa tan lafdiga inoo soo socday xadiisku waa lafdigii moxamed ibn lmusanna labada kale waa macno ahaan un ee lafdiga uu inoo soo naqlin doonaa iyo siyaaqa uu inoo keeni doonaa waa kii moxamed ibn lmusanna marka moxamed ibn lmusanna muxuu odhan doonaaba ama yidhi xadathana ضaxaak ضaxaaku waa abu caasim kanun oo ضaxaak ibnu makhlad ibnu ضaxaak baa la yidhaah horena waynu usoo maray wuxuu aada mashhuur ugu yahay kunyadiisa iyo laqab uu leeyo abu caasim الnabil taas buu aada mashhuur uguba yahay marka la eego bukhaari oo kale dee muslim imka waa sheekha sheekhadiisa ayuu sheekhu yahay bukhaari oo kale min akbari ama min dee shuyuukhi waa sheekhadiisa ragga ugu waaweyn oo waa raggii taabiciintii soo gaadhay baabuu kaba mid yahay marka marka la eego sheekhada bukhaari dabaqada koobaad ama ragga ugu roonroon ee xaggaa uguba da-weyn ayuu bukhaari kaba mid noqonaya muslim laakiin waasitadan buu kagaba wariyey marka aضaxaak ibnu caasim oo atbaacu taabiciinti waa ta aan leenahay waaba dee taabiciintii buu soo gaadhayba ayaa wuxuu ka warinayaa xaywat bnu shurayx nin la yidhaaho isagu ninkan nima aha taabici sheekhe kaloo taabiciina waa leeya waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa waana nin faqiiha oo zaahid ahaa caabid ahaa karaamaad kala duwana ay kasoo naqliyaan sabtina ama xaggan axaadiisana siqa iyo itqaan badan ku lahaayoo reer masar ah bal ninkaas weeye xaywat ibnu shurayx oo adugu waa nin waxaan leenahay atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaa oo dabaqadii malikiyo waana nin siqa weeye faqihna ahaa zaahidna ahaaba hima kii ibnulmubaarak baa laga soo naqliya axad kastoo layga warramay oo dee lay sheegay oo war dee layga sheegay oo dadkii la ammaanayo dee mansilada iyo martabada lahaa markaan la kulmo aragtidaydu ama san ku arkayay duuna sifa sidii laygu sifeeyey ee laygu tilmaamay way ka waabsamay oo ujeeddadu in sifadii ayaaba dee waa sifa aad moodo kol kol in la yar buunbuuniyey oo waxaan ku arkay iyo wixii layga sheegay dee waxa weeyaan sifadii markii hore aan ergay aragtidaydii san u arkaya way ka hooseysay intii laygu sheegay xaywat ibnu shureix mooyaan o isagu si laygu sifeeyey waaba kasii sareeyey buu leeyahay waa kasii weynaa ujeedadu waxaan uga jeedaa waa manzilada iyo martabada u lahaa dee kutubta taraajimta sidaas yar iyo keyrkoodna tarjamadiisa waa kaba helaysaan waxyaalaha aan sheegayo de waa nin caabidna ahaa oo bacdulkaraamaatan ay kaba soo naqliyaan ama yaziid ibn abi xabiib waxaan filaya hore waa nin soo maray nin faqiho reer masar oo aabihiina suweyd baa la yidhaahaye laakiin sikaaru taabiciin isagu ah waa taabici lakin waa raggii ugu yaryaraa marka ninkan ay caawa isaga inoogu horeysu kaba warinaya nin isna siqa ah reer masar ahaa oo waxa weeye cabdiraxmaan baa magaciisa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu shamasata ama kol kol shiintana way kasriyaan oo waxa weeyaane bal ninkaas weeyaano waa ninkanba dee camr ibnu caas iyo inankiisi cabdullahi ibnu camrin iyo laba kulmo waa nin taabiciy oo siqana wey almahariyina waa nisbe reer weeye oo mahara waa reerkii isaguna reerkoodii ahaayo waa nisba bal wa waxyaalaha ku tacalluqsan xagga magacyadan qaala wuxuu yihi cabd ibnu shamasa xadarnaa waanu xaadirnay camr bna alcaasi camr bn alcaas saxaabiga mashhuurka ah walxaal huwa isagu fii siyaaqati lmowti geeri siyaaqeed uu ku sugan yahay ujeedada uu dee sake nafta ay ka socotaba ama dee waktigaa nafta laga eegayo nafka eeg buu ahaa siyaaq mowd buu kuba sugnaa oo de waxa weeyaan waa xaaladee nazci walow hadli karayo caqligiisu joogo waa kan xadiidka dheer ba inoogaba warrami doona laakiin waktigaa dee haatan nafka eega uu ahaa ayaanu xaadirnay camr bn alcaas dee saxaabigii macruufka kollay meeshuna masr bay ahayd masarna isagoo waalika ayuu dhintay muddo dheerna dee markaas marka la isu geeyo toban sanadood iyo ziyaado ayay oo afar sanadood oo khilaafadii dee malaha adigu waxa weeyaan cumar adigu dhowr ah ama waxa weeyaan iyo cusmaan wax ka dacayo in cusmaan kaba mida iyo haddana markii dambe mucaawiya wuxuu qabtay iyo umuurahaas ay ahayd daba markaa fi wahuwa fi siyaaqati lmowti fabakaa waa ooyey camr bn alcaas waktigaa uu dhimanaya ilaa sagaashanna waa gaadhaa laha saddex iyo afartankii hijrada weeye طawiilan waa zamanan طawiilan haddaan wasfi uga طawiilan zaman kuba sifayno haddaan masar aan qadarnay aan kuba sifaynana waa bukaa-an طawiilan buu noqon oohin dheer buu ooyey ama waqti dheer buu ooyey waxawala waanu wareejiyey wajahu wejigiisii buu ilaaljidaari xaggii jidaarka oo dadkii xaggoodii buu kaba jeestay oo dhinacii gidaar jidaarkii ka dambeeyey ayuu u jeestayba fajacala bnuhu inankiisii baa wuxuu gudagalay yaquulu xaal inuu ku qowlayo ama yaquulu leeyahay oo isaga ku leeyahay yaa abataah aabbahayow amaa basharaka miyaanu kuu bishaarayn rasuul ullahi rasuulkii ilaahay salى اllahu alayhi wasalam bikada waxaa miyaanu kugu bishaarayn ama basharaka miyaanu ku bishaareyn rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam bikada waxaa ee waktigan kolley oohinta waxaa keenay waa xaaladan uu imika gudagelayo ee kaba horeysa dee cabsideed iyo baqashadeed baa adigu tan keentay markaa isagoo taa ka fudaydinaya ayaa inankiisii waxyaaluhu xusuusiyey umuuro dee kolley bishaaraadkii ahaa oo dee waxa weeyaan ama acmaashiisii hore uu qabtay haba noqoto jihaadadii matalan markaa shaam kaba socday markii dambe fatxigii masra iyo umuuro rasuulka ilahi miyaanu dee rasuulka ilahi waktigiisiina dee bal isagoo waktiyadaasoo islaamin baabu khazawaadka qaarkood oo weliba kabira saxaaba ay kuba jiraan waxa weeyaan sidaad waxa weeyaan ama dee saraayaha qaarkood buu qaa-id ugaba dhigay rasuulka ilaahay miyaanu umuuraha caynkaasa kugu bishaarayn taas buu yidhi bal masalan oo waxa weeye un de waxaanay halkan culimadu kaba qaataan tan dee iyadoo de waxyaalo kalena ay jiraanba inay habboon tahay ama dee xadiiskana inooguba sugan tahay inay mustaxaba dee ruuxii muxtadarka ah waa ruuxa sakaraadka kuba yimi ee sakaraadka ah nafka eega in lagu baraarujiyo inuu damiga iyo ilaah markaas damigiisa fiicneeyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaba filanayo iyo rabbi naxariisanayo taa inuu fiicneeyo bal dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiis muxuu ku yidhi ba kitaabka ku iman doona haddii alla yidhaaho laa yamuutana axadukum ilaa wahuwa yuxsinu dana billah axadkan yaanu dhiman isagoo daniga fiicnaynaya mooye markaa uu ruuxu waktigan cabsi maha xalkeed dee cabsida waxay faa'iidadeedu ay tahay ruuxu inuu xumaantii ka joogsado oo waxyaalo imaka waktigan xumaan iyo wuxuu kuma jira la iman karaaba ma jirto waa in kol haddii dee waktiga ay tahay rajihii uu saafi yeelo ilaahay naxariistiisa uu rajeeyo ruuxa mu'minka ah bal marka waxay idhaaheen intaa lagu baraarujiyo loo sheego aayaata raja imaka halkan dee waxyaalo isaga bishaare u ahaayo oo ishoreeyi u sheegay haddaanay taasi jirin ba aayaadka naxariista aayaadkan rajaha iyo axaadiistii cafiga iyo umuuraha caynkaasa loo sheego loogu bishaareeyo wixii ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta iyo dadka mu'miniinta u diyaariyey ee naxariis iyo fadli ahaaba haddii bal acmaashiisii fiicfiicneyd bal haddii wax la sheegi karaya looga sheeg sheego sitaas ay ugu xambaarto damigiisa inuu fiicneeyu taa kuba dhinto waxaanay leeyihin waana de sina uu yidhi halkan arrinta caynkaasi wax la isku waafaqsan yahay qaala wuxuu uhi faaqbal weji cabdiraxmaan baa odhanaya ina shamaasa markaasuu xaggii dadku usoo jeestay wejigoodii buu xaggii soo qaabiliyo faqaala wuxuu yihi ina afdala ma kii ka ugu fadliga badan nuciddu aan dee diyaarsanayne aan isleene waa idinka horeeya oo nu dee bal matalan yowmkan imika aan qaabilayo wixii ka dambeeya aan ugu talagelayneen u diyaarsanay waxa ugu fadliga badani shahaadatu an laa ilaha ila allah ana muxamada rasuul اllah waa tawxiidka ilaahay subxaana watacaala aan waxidayno rumaynta aan ilaahay rumaynayo rasuulkiisii salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal taas ba waxaanu dee waxa weeyaan aan leenahay waa idinka horeeya kayd buu idin yahay aan ugu sii talagalnay oon u diyaarsanaynay waxaan bal matalan imaka aan qaabilayo wixii kaba dambeeya taas baa uguba mudan marka wuxuu yihi isagoo iska warramaya inii anugu kuntu waxaan ahaa calىa adbaaqin halaatin macnaa saddex xaalo ayaa isoo maray adbaaq waa jamcu dabq latarkabuna dabqa can dabq oo waata laguma fasiray latarkabuna xaala bacda xaalin adbaq markaa dabq bay dabq halkana bimacnaa xaal weeye marka wuxuu leeyahay saddex xaalo oo kala duwan oo dee waktigiisii oo waxyaalihii soo maray kala dambeeyey ayaa waxa weeyaan isoo maroon kuba sugnaa taas buu ihi ay calىa axwaalin waxaana uu leeyahay sheekhu raximah الlahu taعala waa sharaxahaye sharxii nawowi weeye iyadoo lafdigan dabq bimacnaa xaal yahay ayaa keentayba cadadkii waa cadadkan salaatin in la ta'niisiyo oo dee matalan ta'niiska halkana waxa weeye waa dee lafdigu maaha lafdi ta'niise wuxuu uga jeedaa cadadka qaacidadiisa ahayd khaasatan qaybo bal saddex ilaa sagaalba ka soo qaado inay dee khilaafto macduudkii oo haddii macduudku uu markaas mu'anas yahay lafdiga cadadkaa la tadkiiriya taasi waxay ka dhigan tahay waxaan la tirinayaa mu'anas oo ta'niiska taasi ugaba jeeda bal markaa taasaa keenta ujeeddadu haddii lafdiga ujeeddadiisa haddii lafdigan dabaq mudakernimadiisii loo isticmaalayo calaa adbaaqin mudakar buu ahaaye dee halaatatin cadadka la ta'niisin lahaa si ay dee u khilaafto lafdigii mudakarkaa taasi uga jeeda lakiin waxaan filayaa waxaan soo marnay de mean soo sheeg ma filayo waa waxaan soo sheegnay oo bal taasi iyadu waa midba e laakiin laba xaalo ayaan soo sheegnay markay halkaa ama baabka cadadka la joogo oo labada xaalaba markaa ay banaanaanayaan oo haddii imika tamyiiski uu kaba horeeyo ama macduudka uu kaba horeeyo cadadkiisa halkan aan hayno horeba waxaan usoo sheegnay waxba tadkiir iyo tanisba inay ku banaan tahay ee marka uu macduudku dambeeyuu tamyiisahaan u dhaco ayay xaaladaasi imanaysaa ee tan labadaba ay banaan tahay de arinta kale jirtana waxa weeye waa marka de macduudku xadfan yahayba taasna imaka halkan inooma xadfan imaka halkan taqdiimkiina waa wax iska banayn karaan haddaba calaa adbaaqan halaaثin marka muxuu yihi laqad ra-aytuni waa xaaladii koobaad buu sheegaya waxaan is arkay ee horena waa ti aan isugu soo baraarujinay khasaaista afcaal اlqulub inay kamid tahay in waxa weya faacilkeedi iyo mafcuulkeedu laba damiir oo de waa laba damiir oo mutasila oo wax kaliya u laamaya inay noqdaan waa afcaashu qulub bay khasaa'isteeda tahay taasi afcaasha kale ma imanayso ruyada basariyada inta kalun bay ku xambaaran tahay laqad ra-aytuni waxaan is arkay oo naftaydii arkay weyon deta walxaal ma axadun axad axad aanu ahaanin ashadda mid looga naca uga daran buqdan xag nacayb lirasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay mini aniga mada waa ti de xijaaziya naafiyadii oo de waa camalkeedii maka camala laysay de cinda alxijaaziyin camal falaysaa oo axadun markaa ismigeedii ashadana khabarkeedii bay noqon oo de maada naafiyadii markay de markay ta ay xijaaziyada ka cabirayaan wey bal markaa waxa uu leeyahay waxaan is arkay waa waktigii u gaalka ahaa oo isoo martay iyadoo ruux marka la eego rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nacaybka uu necab yahay aniga iga badan baanu jirin macnaa dad oo dhan ba dee ka ugu necab baan ahaa hadday wax jiraanna dad ila siman mooye nin iga nacayb badnaaba maba jirin walaa axaba ashadadii bay ku cadfan tahay aan nidhi waaba khabarkii maadan xijaaziyada ah walaa axaba mana jirin axad looga jacayl badan yahay ilaya aniga xaggay an akuna inaan noqdo qad istamkantu mid makansaday minhu rasuulka ilaahay dee karay oo gacanta kuba dhigay oo faqataltu aan dilo macnaa xaaladaasna muu jirin ba wuxuu leeyahay de bal ruux la siman waaba suurtagal ruux uga badan buu leeyahay mana jirin waktiga caynkaas ah ruux marka la eega aniga xaggay iyo san ahayn uba jeclahay agtiisa loogaga jacayl badan yahay in rasuulka ilahay intuu gacanta ku dhigo uu dilo macnaa dad oo dhanna ka ugu jecel baan ahaa inaan gacan makansado oon dilo dad oo dhanna ka ugu jecel baan ahaa falow muttu haddaan dhinto haddaad tidhaahaan falow mittuna waa isla mid un oo waa laba luqoo jirta un oo mitu oo minta aan kasrino iyo mutu qur-aankana labadaba waa la aqriya laba qiraao sabciya kollay sababtuna waxa weeye ficilkan baa laba luqo ama saddex buu ku yimaada lakiin laba dee isla baab noqon midi waa mata iyo mutu waata badanee dee a garanaysaan ee aragteen waxaa kaloo ku yimaadaa mata iyo mato oo sida khaafa iyo khaafu oo kale ah haaba iyo haabu oo kale oo iyaduna dee marka mata iyo mutu marka la yidhaha dee waxay noqon maadigii mutu bay noqon waayo wawdeeda xaraka u munaasiba dee miimteedu ay yeelan hadday mata iyo mato tahayna dee kollay matu ma noqonayse mitu bay noqonaysaa sida khiftu ba an u odhanna khaafa iyo khaafu oo kale luqo saddexaad baa jirta oo yaanay badnaanin ba kale mata yamitu sida baca yabiicu oo kale iyadna way jirtaa lakiin dee m baca yab mata yamitu iyo mata yamato isaguba bay ku wada yimaadaan oo imaka baca yabiicu bictu iyo khaafa iyo khaafu khiftu labadu isku meel bay maraanba haddii xataaso in baa saddexda luqad nadmiye kale reer shanqayd in ahaa baan filaya man manacat zawjatuhu minhu lmabit mata yamutu wayamatu wayamit ninka zawjadiisa wala de habeenkii gogasha u diiday buu leeyahy mata yamutu wayamatu wayamit man manacat zawjatuhu minhu lmabit mata yamutu wayamatu wayamit beydkaba buu doonayay inu dee shacirka luqaadka inoogu jamciyey adugu bal ninkaas xaaladaasaa ku dhacday buu leeyahy taasi kuwa dhacday marka waxaan leeay falow mutu iyo falow mito mito calaa tilka alxaali xaalada haddaan ku dhinto kalley dee luqadna waxaan idinku baraarujinaya luqadna dee daruuri bay utahay umuurahan dee xadiid hadday tahay qur-aan hadday tahay inay yadna u baraarugtaan taas oo kale ruuxu ilmaan fiican uba yeesho taas anado luqadii iskaga jira lafdigan alxaal eeg calaa tilki tilka ayaa ka horeysa tilka waa lafdi muanasa ee waxaa daahirku keeni laha in la yidhaaho calaa tilka alxaalati xaalada haddaan ku dhinto imakana calaa tilka alxaali baa timi iyadna waxa weeye de kollay meesha inagu soo martay waana wax soo noqnoqdo o tay in loo baraarugo lafdigan alxaal xagga macnaha marka la eego waa la taaniisiyaa macno ahaan lafdi ahaanna waa la tadkiriyaa luqadaasaa fasiixa way jirta alxaalati lakiin luqada fasiixa luqada carbeed waxa weeye ama afsaxi in macno ahaanna la taaniisiyo lafdi ahaanna la tadkiriyo waxaan u leenahay lafdi ahaan la tadkiriya inaan ta lagu darin macno ahaan la taaniisiyana marka ishaara ay u laamayso ama sifo ay tahay oo kale waa la taaniisiyaa waxaas oo maxaan odhanaynaa haadihi xaalu xasanatun eg haadihi iyo xasanatun lafdigiina xaalatun ma odhanayna xaalun ba ohan luqada afsaxi waa taas oo macnaha lafdi ahaanna in la taaniisiyo la tadkiiriyo macno ahaanna markaa damiirka u laamaya ishaarada u laamaysa iyo bal matalan sifada u laamaysa iyo waxyaalahaas oo dhan baa raacaya oo la taaniiski ka muuqanaya iyadii laakiin kama muuqanayo lafdiga taaniiska lakin maxaa jira waa luqada fasixa ama afsaxa ee iyada haddii lafdiga aan taaniisina de taas waa luqadii carbeed waa kamid bal waa tanna waa inagu soo noqnoqon ama luqada afsaxi waaba taasba weye calaa tilka alxaali lakuntu haddaan sidaa ku dhinto lakuntu waxaan ahaan lahaa min ahli naar oo maalintaa dee gaalnimu ku dhiman laha marka waa gaal aan dee waxa weeyaan looga dembi dhaafayno ahlu naar baan ahaan la falama jacala lahu markii ilaahay yeelay alislaam islaamnimadka fii qalbi qalbigayga uu yeelay oo islaamnimadkii markii ilaahay qalbigayga geliyey kolley waa xudaybiye dabadeed un bay ahayd waayo kolley markaasna xudaybiye dabadeed ama cumrat lqada kolleyna waa dabadeed uno bacda cumrat lqada bay yimaadeen sanadii sideed isagiyo khaalid iyo falama jacala lahu islaama fii qalbi ilahay markuu qalbigaygii islaamnimo yeelay en arkay xaaladu si ay tahay ayaan ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam de waxaanay wada socdeen cuhmaan ibnu dalxa iyo khaalid bay wada yimaadeen isagu markaa xabashu kaba yimi oo intii markaa xaaladii markuu arkay uu arkay qalbigiisa islaamnima kuwa dhacday iyabuu kolley ka dheeraan arrintu siday tahay buu xaggaa isagaba tegay markii dambena waa kan isagoo soo noqday bay qoladuna soo baxday iyaguna de arrintan ay kuba dhacday oo madiine ujeeday kulmeen oo dhex aysa soo raaceen ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baan u imi faqultu waxaa ihi ubsud kala bixi yamiinaka midigtaada fidi fal ubaayicka waan kula muwaayacoonaya aan kula muwaayacooda oo kale waxa weya gacantaada kala bixi weeye kaley dee ma garan karo siyaalaha idin xarakaysan waa xarakadan horreysiisay oo waxa weeyaanuun in fal ubaayicka aan idhaa ama fali ubaayicka labadaba de waa caadiya lakin markay fa ama uma ama wow ay kaba dambaysa laamtan laamlamr sade walyaqdu matala tafatahum markaas walya falyadhan iyo de wixii lamidkaa tafatahumi wow iyo uma iyo fa iyo inta badan laamta waa la reebaaye bal waxaan ka dhigayaa laamtan laamlamr waana dee yar tahay lakin waa luqo jirta un ruuxu inuu is-amro dee laamlamri waxay gashaa ficil mudaaric oo dee taas oo kale weliba gaa'iba ayay gashaa oo dee saa ha yeeleen liyadawafu liyaqdu matalan tafasahum iyo ta waxa weeyaan liyunfiq duu saacati min saacatihi qur'aankaba se tan oo kalena iyadna waa luqo jirta uno waa ruuxoo naftiisa is-amraya oo amar oo kale bal halkan shuraaxda qaarkood laamta laamukey inay tay ku baneeyeen oo markaa ficilkii la nasbiyo fali ubaayicaka la yidhaayo falikay ubaayicaka macnuhu noqonaya si aan kula mubaayacoodo gacantaada fidi bal hadda intay horreysiyen waa tan oo aan kula mubaayacoode gacantaada kala bixin fabasada yamiinahu midigtiisii uu rasuulka ilaahay fidiyey qaala wuxuu yihi camar baa odhanaya faqabadtu yadi gacantii baan laaftay haddana markii rasuulku soo fidiyey ayuun baan gacanta idin laaftay qaala wuxu uhi malaka ya camrun maxaa kuu sugnaaday camri oad gacantaadii u laabtay qaala wuxuu yihi camar baa odhanaya qultu waxaan idhi aradtu waxaan doonay oo rasuulka ilaahay baan ugu jawaabay an ashtarida inaan shardi dhigto oon wax shardiyo qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullahi wasalaamu alayh tashtaridu bimaada maxaad shardiyaysaa oo waxa aad shardiyaysaa muxuu yahay taas baa rasuulka ilaahay kana imaam nawowi raximah llahu tacaala waa isagoo leeyin ba'dan gashay bimaada ada leeyay sabax kuba timi usushii oo sidan baa lagu dabdiyey marka waxaa suurtagal buu leeyahay ba'du inay zaa'idato tawkiid loo ziyaadiya waayo wuxuu leeyahay ficilkani ba uma baahna oo de wuxu baabay ahayd tashtaridu maada ama maada tashtaridu ba'dan gelitaanka halkan markaa inay ziyaado un tahay adkeyn daraaddeed ama ficilkii tashtaridu uu macno yeeshay ama macno kale la dhexgeliyo ah taxtaadu macnuhu waxaad u ixtiyaadoonaysaen arrintan ixtiyaad ahaan aad ula timi muxuu iyo taas baa ba raaci kar lahayd adugu bal haddii ba'da waa zaa'id la yidhaahno kolley dee meelihii la ziyaadin jiray meeshani ma aha oo dee samac bay iska noqonun tashtardu bmaada qultu waxaan idhi an yukfara lii in lay dembi dhaafo waxyaalaan sameeyey dunub waaweyn baan sameeyey adiga kaa hor imo de anigoo islaamnimadkii waxa weeyaan de cadaawadaa badane uu sheegayba iyo de sidaa uu islaamnimadka ula colayna wuxuu la coloobay maaha rasuulkii ilaahay in magac ahaan waay waxaan uu laba diintan uu laba yimi an yukfara lii qaala wuxuu yihi rasuulka ilahay baa yihi maxalushaahidku waa halkan ama calimta miyaanad ogeyn ana alislaama islaamku yahdimu inuu duminayo ma kana qablahu wixii ka horeeyey duminta halkani uu baabiinaya wey oo tirtiraya oo dee kol haddii iska daa dunuubtii kale gaalnimadii waa baabiinaya ruuxii waa laga dhaafaya wixii hore o dhan looma qabanayo wax kastaba ha sameeyo waana alhijrata hijradu tahdimu inay duminayso maa kana qablaha wixii kaba horeeyey oo hijraduna wixii ka horeeyey inay iyadna baabiinayso ruuxu waaba soo islaamay lakiin ma hijroono waa soo hijrooday hijraduna wixii ka horeeya sayi-adaa inay baabiinayso wa ana alxaja xajkuna yahdimu inuu duminayo isaguna maa kana qablahu wixii kaba horeeyo xajkuna de imaka halkaa taasi waa islaamnimadkii bay ahayd waa ruuxii muslimka ahaa ee xajay xajkaasi inuu ka tirtirayo ka baabiinayo wixii ka horeeye dunuub ahaa bal taasba weeye hijradna waa saas oo kale bal haddaba dembigan xajka iyo hijradu baabiinayaan ma sayi-aadkii ama sakaairtiiba ise waa dembi dhammaantii sida daahirka xadiidku yahay bal kollay umuuro kalea inoo dambeeya in sha allahu tacaala oo dee markaan kitaabulimaan ka baxno kollay aan markaa dabadeed aan dheeraan doonin oo axaadiisi bal matalan kala duwan oo camalka saalixa wixii lagu dhaafayay waxyaalahaas aynooguba iman oo bal taas markaa kale ayuun baan eegi doonaa xadiidka imaka tan baan ku soconayna oo dee bal hijradna wixii ka horreeyey inay dumin tirtiri waana alxaja yahdi ma kana qabla taasi bal markaa waa marxaladii wama kana mana ahayn bal xaalay ahayd taas oo xaaladii waa soo islaamay waa xaaladiisii dambe markaa ayaa u bilaabantay tan xaaladii hore waa tii qabla islaamihi bay ahayd ama dabaqaa hore wama kana axadun axad ma ahayn markaa dabadeed wey axaba ilaya mid xaggayga looga jacayl badayay min rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam oo axad aan rasuulka ilaahay ka jecelaa maba jirin walaa ajala axadna ma ahayn mid kaga weyn oo fii cayni cayni ishayda ama caynaya labadayda idhood minhu axad aniga marka la eego haybe ahaan iyo jalaal aygaga weyn agtay agtayda kaga weyna maba jirin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wama kuntu maan ahayn udiiqu mid kara an amlaa inaan buuxiyo caynaya labadayda indhood minhu inaan labadayda indhood ka buuxsadoon hagaag u eego maan karahayn ba waa ijlaalan waa si saxaabada waaweyn ahayd bal dee raggii inoo soo sifeeyey ee rasuulka ilaahay inoo soo tilmaamay khalqigiisii inooga soo warramay saxaabo yaryar bay ahay raggii waaweynaa sanoo kale ahaydo may sifayn karayno dee ishaani kama buuxsanahayn laakiin waa dadkii yaryaraa saxaabadii yaryarayd ayaa rasuulka ilaahay inoo soo wasfigiisii oo dhan inoo soo naqliyey an amlaa caynaya minhu ijlaalan lahu waa weyneyn aan isaga weyneynayo walow sultu haddii lay weydiiyo an asifahu rasuulka ilaahay inaan tilmaamo imaka siu ekaa ma adaqtu ma karayo buu leeyahy maan kareen sababtuna liannii anigu lam akun ma ahayn amla-u caynaya minhu labadayda indhood midka buuxsada maan ahayn walow mudtu waa luqadii baa inoo soo noqon kalana calaa tilka alxaali lafdiguna waa kii imaka aan soo sharaxnay bal marka haddaan xaaladaa ku dhinto oo waktigaa rasuulkii ilaahay iyo dee xaaladaa hore intaan waxyaalihii dambe dhacay aanay dhicin aan dhinto la rajawtu waxaan rajayn lahaa an akuna inaan noqdo min ahli janna oo dee xaaladaydaaba ta ahayd inaan heljanno noqdo waa xaaladii labaad taasee xaaladii saddexaadna waa tan uma walina waxaan tawalinay ashyaa shayaal baan tawalinay ma adri aanan garanayno ma xaali fiha xaalkaygu wuxuu yahay waxaan noqon doona iyo dee bal halkaa wax iga yimi halkaa iga soo galay aanan garanayn shaadu tawali de waa wilaayadii masarba oo taas dee waktiyada matalan waa taan lahayn cusmaan waktigiisii qaybo kaba midaya cumarna waa hayay markii dambena mucaawiye ayuu dee waana qayb dagaaladii khaasatan sifiin oo kale iyana waa dadkii xagga mucaawiye ka socday kaba qayb galay bal masarna markaa ina markaa hore waktiyadaas sifiin iyo laguma dagaalamay waxa weeyaan dee amiir almu'miniin cali bay ibradiisa ku hoos sugnayde lakiin markii dambe haddana waa kaa dib ee markii khaasatan taxkiimkii dhacay dabadeed isagaaba tegay oo waxa weeyaan waa laga soo saarayna ama dadka xaggaad u bal matalan markii dambe waaba taas oo dee arrin gacmihiisii bay kaba baxeen oo waa umuuraha dambe uu dhex galay ama wilaayada haba noqoto ama waxyaalaha kale sheegaya haba noqotee taas buu sheegaya umuurahaasaan tawalino aan garanaynba arrinkaygu suu yahay fa idaa ana mut oo markaa waa xaaladan saddexaad faidaa namut fatana waa dardaarankiisii anugu haddaan dhinto falaa tasxabni iyaana iraaci naaixatun dee waa taa dembi weyn iyo dee bal cada de taas inay leedahay naaixada waatan soo maray in tubar oranaysa iyaana iraacin walaa naarun dabna iyaanu iraacin oo de waxa weeyaan arrinkana haddii aan ka dhigno de waa saxaabi wuxuu inoo sheegay oo xukman marfuuc aan siino de waabayn isagiina waa waxaan kaba qaadanayno lakin waxyaalo kaloo soo arooray baa jira culimada qaar karaaha un ha kaba dhigeen dabka yaan meydka lala raacin in oo ay yidhaaheen shicaarkii jaahiliyada ahido iyagaa dab la raaci jiray de gees kalena tafaa'ul xun baa ku sugan oo naxariis baa loo rajaynaya dab iyo naar iyo waxyaalaha caynkaasee nooc tafaa'ul ayaaba looga dheereynaya ay yidhaaheene bal adigu yaana iraacin buu leeyahay tubar oranaysaana dabna yaan layla raacin oo dabna yaan layla raacin oo de bal matalan waa shicaar jaahiliya in gees kalena waxa weeye de waaba in tafaa'ulkaasna oo kuma sugan yahay oo bal waa taas raacitaanka hore ayaay diidayeen oo saxaabigani uu diidaya kollay nahyina waa soo arooray dee barhkoodi iyaani xadda taxriimba gaadhsiinin be de bal iyaday taa tahay in iyadoo bal dhacirta laisleeyahay oo mala waa daaco iyo cibaado in dee laba dhigo halkii qabri ama qubadii iyo waxyaalahaas dad iyo waxyaaliya laguma shido waatan raaciddaas keliyay diidayeen oo aba nooc dee iyaduba tafaa'ulkaa adag ba e bal dee nahyigaasaa kuma soo arooray de iyadoo marka horeba waxyaalahaas taabud la dhisay iyo qubad la dhisay wax sharcigu dee uu matalan xarimaya ay tahay in haddaba falaa tasxabni naaixatu walaa naaru faida dafantumuni marka ay aastaan oo dee marka ay aastaan fashunuu calaya turaaba shanan sunuu calaya turaaba sanana labada dabdiba culimadu halkan kitaabka way soo naqliyeen xagga macnuhuna waaba isla macnoo waaba isku dhow yihiinoo macnaa waxa weeyaan waa ciiddii igu roga rogid ee adigu rafiiqahoo dee debecsan oo sahlan taas igu roga ciiddii ay igu rogeyseen taas buu idhi oo wuxuu leeyahay almuhmala asabu fi suhuula iyadoo bal matalan rifqi iyo si debecsan oo sahlan ciiddii loogu rogaba haddii shan laba yidhaahana haddii lakala farqiyo waxaabay noqon de waa asabu ama waa ciiddan lagu rogayo maca tafriiq iyadoo dee la baahinayo taas oo kale isa dee imaka shanna lgaarata oo kale lga cibaaradan ama jumlada marka la isticmaalayo werarkii baa la baahiyey weeyaan oo de wixii werarka laguma qaadayay oo dee tafriiqa ama nooc tafriiq baa kuba sugan lafdiga shani ciddii igu roga si sahlan weeye uma bacdigeen markaas aqiimuu nagaada xawla qabri markaa ciidda igu rogtaan qabrigayga hareertii qadra maa tunxaru jazuurun neefgeela inta laga qala qadarkeed oo markaasunba haiga yaacin oo haiga dareerin marka ciiddii igu rogtaan waxoogaa ilo jooga bal dee waaba muddo oo waa inta neefgeela laga gawracayo intaa in laeg oo dee malaa gawrac keliya umahae dee laga googoynayo siduu isagu wado intaa in laeg ilo jooga isaga imaka waa ibn ma cabdla camr ibnu caasi uu kuba dardaarmay lakin dee xadiid kale oo abi da-ud iyaba ay wariyeen ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh muxuu odhanaya markaa laga darin dee aaskii la dhameeyo dee istakfiruu liakhiikum oo de waa isagoo markaa walaalkiin ilaahay dembi dhaaf weydiiya fainahu alana sayusal imakaa la weydiinayaa oo macnaha ujeedadu markaas aaskii la dhameeyo iyadoo ruuxii dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo waa taa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh naba farayo waa noocan len yani de bal intaa gaadinba saxaabigani sheegay de haddii isagana waa kalaam saxaabi oo inimka iyadna iyo ama dardaarankii iyo de waa umuurtii oo dhici karta inuu dee cilmi intaa kaba badan intan aan sheegaya uuba lahaa isagu e de waxaa inoo soo aroorayba waktiga caynkaasa in la yar joogo bal matalan in adigu maaha in meydkii adigu loo duceeyo ilahay dembi dhaaf loo weydiiyo loo weydiiyo in ilaahay subxaanaه watacaala waafajiyo oo qowlka haabitka uu ku sugo su-aashan la weydiinayo marka muxuu yihi qadra ma tunxaru jazuuru wayuqsamu laxnuha in neefgeela laga bireeyo oo hilibkeeduna laga qaybiyo intaa in leeg waxa weeye qabrigayga agtiisa ku nagaada waa idinkoo ii ducaynayaba xataa astanisa bikum waay si aan idiin weheshado ilaa dikaba aan idiin weheshado ujeedadu waktigan waa lasoo noolaynaya fitnadii qabriga meesha taale iyo su-aashii oo malaa'igtiina way u imanaysaa way weydiinayaanba ee bal waktigaas awehelo kale igu noqotaan oo de weliba say ugu noqonayaan waa ducadaa rasuulka ilaahay noo tilmaamay istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tathbiita fainahu aln yus'al walaalkiin dembi dhaaf ilaahay weydiiya waxa u weydiisaan ilaahay inuu sugo oo fitantan qabriga dee kaba dhalan sida su-aalahan munkar iyo nakiirta uu qowlkii haabitka ahaa uu kuba sugayo habit llahu aladina aamanuu biqowli haabiti fi lxayaati dunya fi laakira bal martana de waana tan markaa qabriga la weydiinayo ayadu dee kuba suganba markaa taas weeye intaas waa taas baa istinaadka keenaysa ducadaa loo duceynayo istikfaartaas iyo ilaaho loo weydiiyo in qowlkii haabitka ilaahay kuba sugo oo andura aan ka arko maada uraajicu bihi waxaan ugu jawaabayo rusula rabbi rabbigay rusushiisa iyo ciddaa ii imanaysa rususha rabbigay ah waxaan ugu jawaabayo bal xadiidka qaybo fawaa'idiisii waaba taan soo sheegnay xagga marka la eego dee hadmigan xadiidka baabka u baabaysnaa maxalushaahidka waan soo sheegnay arrintan muxtasarka iyo in la xusuusiyo bal matalan aayaadkii rajahaya axaadiistii cafiga iyo bal matalan inuu qalbi danigiisa fiicneeyana waa taa marka hore aan soo sheegnay waxyaalaha kale inoogu sugana de waa fitnat lqabri oo taa axaadiistii kala duwneyd ee qaybi kitaabka inooguba imanaysay ay kuba sugan tahay iyo labada malag su-aashoodii in mugsiganna waa tan imika aan sooba sharaxnay taas aan soo sheegnay masaladii naayaxada iyo naartana waaban kaba soo hadalo waa umuri de xadiidka kolley dhexdiisii baan kusoo yar sheeg sheegnay xdثnي محمد بن xاtم بن مaymون وإبراهيم بن ديناr واللفظ لإبراهيم qال xdثnا حجاج وهو بن محمد عن بن جurيج qال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جuبير ma inta kale waa dad aan soo aragnay waxaan يعلى بن مسلم ahayn isaguna waa nin ثقo يعلى بن مسلم بن هrmز baa la yidhaahaa waana nin ثقة ah kolleyna waa dadkii marka la eego taabiciinta raggii ugu yaryaraa buu la wkti ahaa la mucaasarooday laakiin isaga aragti saxaaba umay sugnaanin saa daraaddeed markaa inkastaba dad siqaara taabiciin iskuda iyo isku wakti ha ahaadeenba eh kol haddaanu saxaabo haba soo gaadhay aanu laba kulmin atbaacu taabiciintu buu kaba mid yahay marka wuxuu ka maqleyna xadiidka taabicigii shahirkaa ee qiimaha badnaa saciid ibnu jubayr ninkii xajaajna dilay dee bal matalan taas waana dee malaa wa ka dabadeed isaga wax dambe mama dirina ayaa wax yar dabadeed buu dhintee yuxadiثu can ibni cabaasin ibn jubayr baad maqlay yuxadiثu xaal uu waramaya can ibni cabaasin oo wuxuu yihi ibnu cabaas ana naasan dad min ahli shirki dadka iyagu shirkiga u ehelkaaye gaalada ahaa ayaa qataluu waxbay laayeen oo fa akharuu qatligii bay badsadeen layntii ay dadka bigayri xaqin ku dilayeen wazanow way isnaysteen oo fa akaruna waaba gaale eh zinadiina way badsadeen taas uma atow muxamada salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay bay u yimaadeenoo faqaaluu waxay yidhaaheen in aladii kan taqulu aada leedahay eed ku qowleyso watadco aada dadkana ugu yeedhaysaa waa diintan islaamnimo iyo ilaah in la rumeeyo la waxido taas laxasanun waa fiican yahay walow tukbirunaa haddaad noogu waramayso ama ad noogu warantid anna lima kii inuu u sugnaaday camilna aan samaynay kafaaratan waxaan samaynay qatligaa badan iyo zinadaa badan iyo taas ahayd kafaara inuu leeyahay haddii aada noo sheegtid oo waxna lagaga dhaafaya ay jiraan haddaad noo sheegtid jawaabtii lowdu way xadfan tahay oo waxaan qadaranaynaa la aslamna dee waana qur-aankiiyo meelo kaleba ay dhacdaa iyadoo lowdaa jawaabteedna ay maqan tahay oo de waxa weya kolley siyaaqaana ku xadidi une waa la iska qadartaa la aslamna hadday dee taa aada noo sheegtid waxa aan samaynay wax kafaaro u noqonaya waanu islaami lahay fanazla waxaa soo degay wاladina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhara walaa yaqtuluuna الnafs alati xarama allahu ila bاlxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa asama yudacaf lahu اlcadaab waykhlud fihi muhana ilaa man taaba oo kolley dee inta muhimkee iyaga khusaynaysay waa ilaa man taabadan dee ka dambaysa istinaha weeye oo ilaahay markii wuxuu ka soo waramay suuradduna waa suurad makiye ah dadka cibaad الraxmaan sifaadka fiic fiicanay leeyihiin oo kuwa addoomaha ilaahay waladiina kuwi weeye laa yadcuuna an caabudayn maca allahi ilahay maci ilahan ilaah aakhara kale walaa yaqtuluuna aan dil ahayn annafsa nafti alatii naftaasoo xarama allahu ilaahay qatligeeda xarimay ilaa bilxaq ee qisaas iyo wixii iyagu keenaye banaynayey in la dilo uun mooye walaa yaznuuna aan zinaysan ahayn dadka acmaasha kaba dheeraanaya ee waxyaalaha aan laba iman ahayn ayaa cibaaduraxmaan ay yihiin haddaba waman yafcal dalika yalqaa saaman ruuxa waxaa sameeya dalikadu waa madkuurkii madkuur ahaan baan ugu celinaynaa inay saddex xaala saddex shay baa inoo horeeyo shirkigii iyo qatligii nafta bigayri xaqin lagu dilay iyo zinadii haddaba madkuurkaa ruuxa sameeya yalqa wuxuu la kulmayaa asaaman cuquubatan waa lagu fasiray oo ciqaab buu la kulmayaa dee barhkood waadin fi jahanam o yidhahd ama asaaman waa jazaa ismi weeye dembigaa uu sameeyey abaalkiisi ayuu la kulmi doonaa marka maxaa dee iyaga tii khuseynaysa waa ilaa man taaba o aamana o camila camalan saalixan oo kaa isagu toobad keenay waxaa ka toobad keenay camal saalixa laba yimi iimaan laba yimi dee kuwaa ilaahay toobada u kaba aqbalaya markaa taas baa soo degtay waxaa kaloo soo degay wa nazla ya cibaadiya aladiina asrafuu qul ya cibaadiya aladiina asrafuu waxaa tidhaahaa addoommahayga iyagu aladiina kuwaasoo asrafuu xadgudbay oo calaa anfusihim nafahoodi oo macnaa waxa weeye macaasi ay badsadeen xumaan ay badsadeen iyo taas iyo macaasiday aada u badsadeen taa ugu xadgudbeen nafahoodii ow laa taqnadu min raxmat illah naxariista ilaahay ha ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilahay dunuubta dhammaanteed waa ruuxii toobad keenaya weeye shirki iyo kayrkiiba rabbi waa kaba dhaafaya taas baa soo degtay oo imika halkan wuxuu imaamka abale waxaa muslim aayaadkan ama xadiidkan ugu soo arooriyay labadan aayadood saba nusuulkoodii kaba warramaysa inuu caddeeyo un qur'aankuna inuu kuba yimi sunnuhu arrinkan iyo xadiidka hore wixii inooguma sugnaadee ah islaamnimadku inuu duminayo wixii ka horreeyo xadiidkii hore waxaa inooguma sugnaa dee alislaamu ya ana alislaama yahdimu ma kana qabla aayaadkana macnihii ayay iyaguna inoo sugayaan xadiidkaa inooguma sugnaaday dadka qatliga iyo kufriga iyo waxyaale laba yimi hadday toobad keenaan ay iimaan laba yimaadaan in lagaba dhaafayo dee tan kalena dadka iyagu israaf kufri iyo wamaa duunahu macaasi badsaday haddii ay de iyaguna toobad keenaan ilahay dunuubta o dhan waa wada dhaafayaayo macnaa macnihii xadiidka inooguma sugnaa ayaa qur'aankiina inooguma sugan oo tan baa adigu bal markaa munaasabaduna ay tahay baabu bayaani xukmi camal اlkafiri ida aslama bacda hada kani baabu bayaani xukmi camal اlkafiri ka gaalka camalkiis bal xukumka uu leeyahay wuxuu noqon waa camalkii marka la eego dee camal saalixa noqon lahaa haddii iimaan jiro ee camal ilaahay loogu dhawaado noqon lahaa markaa dee gaalnimadiisiina uu sameeyey bal camalkaasi wuxuu noqon inuu sawaabkiisii dee kol hadduu gaal ahaa uu wada buray oo oo aanu xataa haba soo islaamee ka aanu waxba la aanu ka helahayn iyo in in kol hadduu soo islaamay bal uu isaguna ictibaar yeelanayo baabu bayaani xukmi camal اlkafiri ida aslama bacdahu bacda hada alcamal camalkuna camal kasta maa camalkii haddii uu xun yahay waa kan imakaan kaba soo baxnay oo waa baaba'aya waxba markaa lagama soo qaadayo looma qabanayo allahuma de haddii islaamkiisu fiicnaado sida casharkii kan ka horreeya kusoo maray baabkana imika aan ka soo baxnayna macnihiisu uu ahaa ama inooguma sugnayd ee camalka imika halkan la sheegaya waa camalkii dee fiicnaa weeye maha camalkii xumaa maaha camalkaa xun iyada dee islaamnibadkii waa baabiinaya looma qabanayo weye kol haddii islaamkiisu fiicnaado kani waa camalkiisii uu marta la eego khayrka ahaan lahaa haddii uu ruux mu'mina yahay qurbo ahaan lahaa dabadeed hadduu soo islaamo camalkaasi isaguna ina waa camal xafi xalil kufri la sameeyey ma camal buray un buu noqonaya oo wixii imaka ka dambeeya unbaaba dee u wixii loo uu la yimi camal saalixa loo qoraya mise waxa weeyaan camalkaasi wuxuu noqonayaa waa camal isaga ajrigeedii u helo taasna jawaabtu waxay inooguma iman ama arinku inooguma iman xadiidka oo waaba kan xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarna بن وهb qال أخbarnي yunس عan بن شhهاb qال أخbarnي curwaة بن الزbayr أنa xakيم بن حزاm أخbarah bal صxaabiga mooye inta kale o dhan waa inaan soo wada aragnay waxa weeye dee dhammaantood barhkood magacyadoodii halkan inoogumaba sugnaa kolle waktinaan hayaan isku xusuusna ama idinka idin weydiiyo lakin de waa uu dad inagu badanba weeye kitaabka curwat بن زbayr ba wuxuu yihi xakiim ibnu xizaam baa akhbarahu xakiim ibnu xizaamna waa صaxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah waa xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid oo waxa edo ruma u ahayd khadiija bintu khuwaylid waayo xizaamkan iyo khadiijo walaalay ahaayeen magan xizaamna waa magaca quraysh la bixi jirtay in kaloo dee dadkaa la caanamaalaanamala way la bixi jireen xizaame laakiin waa magaca quraysheed oo magaca suurada leh ee ansaar kale hadduu ninku yahay kuba sugani waa xaraam oo ansaarna xaraam bay la baxayeen waana labada xagga suurada iyo dhigaalka isaga dhow yihiin qrayshna xizaam bay la baxayeen waana wax lagu kala farqiyo haddii kolkol baa kutubta qalada dhacayaan had ama bacia iska badan hada naasika kaba yimaa badane ninka aada haysa hadduu ansaar yahay ansaar xizaam kuma jiro waa xaraam markaa magacu sa cabdلlahi بn xaram iyo xaram بn اlxan iyo nadr بn xaram iyo anas nadr بn xaram iyo dee dadkaa badane iyaga hadduu qraysh yahayna waa xizaam qabiilooyin kaleo kale liwey jiraan lakiin labada reer marka la sheegayo weyo kul qurashiyi xizaam wahwa jab wama fi اlanصaari xaraam min calam sayd alfiyadiisa musalaxo anaa qurashi kasta waa xizaam waana badan yahi buu leeyahay ansaarna magacaasi waa xaraam magaca suuradan lihi bal marka xakiim ibnu xizaam waa ninkaas waana nin dee aan arki doona wuxuu samayn jiray fi ljaahiliya bacd islaamna wixii wax ka daran buu samaynayey waana dadkii muslimat lfatxi oo hore umu islaamin isagu waa muslimat lfatxi bal mثalا waxaana jirta oo inuu de waxyaalaha loo sheego kaba mide khasaastiisa kaba mida dhowr صaxaabiy o kalena way la wadaagsadaan inuu boqol iyo labaatan sanood gaadhay oo boqol iyo labaatan kaas ba waxay dhaheen lixdana fi ljahiliyu noolaa lixdana fi islam waa majmuucay culimadu صaxaaba ay taa tiriyaan de ana sidaa u badnaan isagii xasan ibnu haabit iyo rag leh oo yidhaahaan boqol iyo labaatan bay gaadheen oo lixdan sanoodna waa qabla اislam marka ama fi ljahiliya ka cabiraan lixdan de sanadoodna bacd islaam waxaana dee markuu fatxu maka islaamay afar iyo kontonkii hijrada dhishay kolley lixdanka qabla fi ljahiliya waxay ujeedaanun ama lixdanka fi islaam intii islaamku shuhuroobay oo aad dee u muuqday weeye waayo haddii kale tiradu way sir bedeli kartaa arrin kale oy culimadu usheegaanna waxaa jira oo ah ninkan waana khaasiya ay yidhaahaan lama wadaags cidi lamay wadaagsan riwaayadka qaarkood oo daciifa cali bn abi aalib inuu khaasiyadaa leeyayna way sheegeen lakin riwaayadan dee an xujo ahayn oo daciifa inuu kacbada dhexdeeda ku dhashay oo kacbada dhexdeeda ayaa bal halkaa hooyadii iyadoo ku jirtaa fooli ku qabatayo waaba dhashay o de halkaasu ku dhashayo taasoo oo wuxuu kaga duwan yahay dadka kaleo uma xakimun infar wama ligayri cuhid ba adigu sido de w isaga dadka cid kale looma oga cali bn abi aalib ba wax soo arooreen lakin riwaayada daciifa bal xakiim ibnu xizaam ba muxuu u warramay waa kan anahu qaala lirasuuli llaahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi ara-ayta waxaad iiga warantaa umuuran umuur iiga waran kuntu aan ahaa ataxanahu biha mid ku cibaadeysta fi ljaahiliyati jaahiliyadii oo waxaan ku cibaadeysanay waqtigii jaahiliga oo taqarub baan ulaba imanayey waaba waxaan islahaa daac ahaan ulaba kaalay taxanuskuna laftigu sharaxu matigu inooguba iman doonaa asalka hore waxay leeyihiin ataxanus sida taxanasa iyo habeen kalena waan soo haynay wax lamid ahaa tahajado iyo taxarajo iyo taxanasa iyo dee m baabka mid kalean soo arag waxa weeyaan asalku waa marka uu ruuxu ficil la yimaado uu wax doonayo inuu kaga baxo oo taxanasa macnuhu waxa weeye ficil wuxuu dembiguu iska ilaaliyey oo daaco laba yimi dee dembigan iskaga ilaalinayo kaga fogaanayo tahajada oo kalena macnaa waa hujuudku waa hurdada nafteedii waa dee hurdadiibuu ka tegay bay macnuu noqonayaan oo azaala can nafsi rujuud taxarajana waa saas oo kaleo la arka tan soo aragnayo macnaa wuxuu iskaba ilaaliya wixii xaraj uga iman lahaa waa waxay kuma yimaado macnuhu markaa imaka taxanusku waa tacabud waan ku cibaadeysanay u leeyahay alfaad kalena xadiidkay nooguma dambeeyaan biha fi jaahiliya waqtiga jaahiliga ujeedadu sadaqa waa la baxayey dad buu waxsiin jiray bal geel badan uu bixiyey baa jiro tiradoodan arki doono addoon uu xoreyn jiray waxyaalahaasuu laba iman jiray isagoo de ulaba imanayo tabarur ama taxanus waxyaalaha aan samayn jiray hal lii fiiha min shayin hal lii may sugnaaday fiiha waxyaalahaas min shayin wax ajriya miyaan ku leeyahay faqaala lahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi aslamta waad islaamtay calaa maa kii korkii adoo kuba sugan oo aslafta aada hormarsatay oo min khayri khayr ah oo wixii adigu kuu horeeyey aad hormarsatee khayr ahaa taa adigoo haysta oday kuu suganyihin ama korkooda aad ku sugantaad islaamtay wixii waad leedahay weya xadiidka laftigiisu bal laakin de waxaan dhamayneynaa riwaayaadka xadiiska o dhan waa baabka o dhan waan dhamaynaya hadii a la idhaha marka wuxuu yihi wataxanusu atacabudu waa tafsiir axad aruwaat adigu raawiga inooma caddo halkan inooguma fasiray ee laftigii taxanuskii ayaa la inooguma fasiraya oo imika haddii ataxanasu biha halkaa markuu yihi wahuwa imika atacabudiyo ay dhexda soo gasho idraaj baan odhan layna imika xadiiskii waa tan laga soo gooyeyba laftiga lafti ku dhow ba waxaa jirayin oo inoogu sugan isaguna صaxiixa xadiiskii badulwaxyi oo kale caaisha kaba waramaysay rasuulka ilaahay markii dee uu nubuwadu soo dhawaatay waxyaalihii ugu horeeyey de in ru'yo saadiqa uu arki jiray oo kale markii dambea la jeclaysiiyey uma xubiba ilayhi اkhalaq inuu dadkaba kaba dhex baxo fakana yataxanahu fii gaari xira'a wahuwa tacabudu cibaaradaasa laftiga kuba sugnayd xadiidka matigiisana way ku jirtay wuxuu ku cibaadeysanayay markaas yataxanahu wahuwa tacabudu tafsiirka naftiisu bal waxaa la ahaa zuhri bay yidhahdeen halkana zuhri waa ku jiraaye kolley waxaa daahira isagaa umuurahan badsan jiray kolkol tafsiir ahaan buu waxyaale axaadiida u raacin jiray marka walow axda ruwaat aan idhi waxaana aad ugu dhow inuu ahaa zuhri uu leeyahay tafsiirkan waayo xadiidkaa kaleba isagaa lahaa wataxanaha tacabud وxdثna xasن بن الحulwaniي وcabd بن حmayd qاl الحulwaniي xasن بن عalي horaynu usoo maray labadoodaba xadثna وqاl cabd xadثnي eg midkood xadثna bu yihi midna xadثnي farqiga labadooda udhexeeyana horaan usoo sheegnay labadoodna sheek keliya wada leeyihin mid wuxuu yihi xadثna yعqوb midna xadثnي yعqوb yعqوbkana wahuwa iبن ibrahim iبn sacdi maxaa halkan faa'iidada weyne aan ka helayna ay tahay horta wahuwa wuxuu la yimi horaynu usoo maray marar baan soo aragno kuma celinayne laakiin de waxaan habeen dhowna soo haynay nin halkaasu meeshaasoo kala gala sheeka sheekiisa sheekhadiisa u sheeko yacquub ibnu cabdiraxmaan la yidhaha markaa dee way iskelayaa ma ruuxi yacquub keliya haddii la yidhaha taas uu inoogaga soocay de waana kan huwadana laba yimi si uu aanay riwaayadii u gelin xadaثna abi markaa yacquub baa la aabihi ayaa i warramay ibrahim ibnu sacd isna horeynu usoo aragnay marar labadoodaba waa ibrahim ibnu sacd ibnu ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf can saalixin waa saalix ibnu kaysaan can ibni shihaabin waa tii marka dhaweydba uu sanadkii xadiidka kuba sugnaa qaala akbaranii curwatu bnu zubayr ana xakiima bna xizaamin akbarahu anahu qaala lirasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam ay rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow waa xarfu nida ay de adigu bal waxa weeya waxa dhow iyo wa adigu dhexdhexaadka ruuxa aan aada usii durugsanayna waa lagu dhawaaqayo ka dhowba labadoodu malaha mushtarakun rasuulkii ilaahayow ara-ayta umuura bal umuur iiga waran kuntu anhaa ataxanasu biha fi ljaahiliyati oo maxay ah min sadaqatin sadaqo aw cataaqatin xoreyn wax la xoreeyo aw silati raximi ama qaraabo xidhiidhinteed afiiha ajrun oo qaraabadana waa xidhiidhinaye bal waxaa u ah markii lagu jiray shacbu abi aalib rasuulka ilaah iyo aalkiisii iyo reer bani muطalib iyo reer dee markaa bani hashimba la xisaariyey gaar iyo islaamkoodii de abilahab oo ka baxay mooyaane waxyaalihii sirtaa soo gaari jiray raggii soo gaarsiin jiro hadiyo goor eedadii de waa raashin iyo waxyaalo hoos aan waa kusoo gaarsiin jiray be bal waxa weeye iga waran umuuraha caynkaasa afiha ajrun horaan u samayn jiray de imika fi islam hadduu sameeyana waa daaco aada u weyn ba ajri ma ka helaya waxyaalaha waan soo samayn jiray isagoon haddama la magac kudoonna ahayn iyo sharaf kudoonba waa kan le taxanas waaba isagoo taqarub ulaba iman iyo cibaadeysi e maaha magac doon iyo hala u arka lahaa faqaala rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam aslamta calى ma aslafta min khayrin weli waa inoo socdaan riwaayaadkii xdثna isحاq بن ibrahim وcbd بن حmayd qal aخbarana cabdالرaزaq qal aخbarana macmr عan الزhriy eg iبn shab waa زhri buu isugu iman xadiidku bhada اsnaadi markii hore macmr bay ahayd marna صaalح بnu kaysan waxaa kasii horeeyey yunus ibn yazid اayli intaba waa asxaabtii iyo xertii زhri marka macmr عan الزhriy bhada اsnaadi isnaadkuna waa de curwa عan xakim وxdثna isحاq بن ibrahim qal aخbarana abu mعaawiyaةa qal xadثna هisham بن curwe iminkaa zuri meesha ka baxay niy nin baa yimi halkiisii soo galay waa hisham بn curwo isagoo aabihii curwo kaba warinaya ina curwo can abihi عan xakim بn xizami qaala anahu qaala qultu ya rasuul الlahi أشhyاء bal macnaa waxaad iiga warantood isha aشhyاء aشhyاء kuntu anhaa afcalha fi اljaahiliyati qaala hisham yaعni wuxuu ujeedaa atabararu biha ataxanasu bayn markii hore soo maray tabarurkuna waa daacada un de waa min albiri oo daacadii ahayd aan ku daacaysanayey daac ahaan aan ulaba imanayey bal umuuraha iga waran ajri ma ku leeyahy faqala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam aslamta calى ma aslafta laka min alkhayr ala waad islaamtay calaa ma kii korkii aslafta aada hormarsatay laka adiga adigo de aad naftaada uhormarisay min alkhayra wixii ajrigiisana waad leeday wey qultu waxaan idhi waxaa odhanaya xakiim fa wallahi baan ku dhaartay markuu ogaaday khayrkaa horena inuu leeyahay oonu dee isagoo xaalal kufri la yimi kola buu soo islaamin haddaanu islaamin waxba ma yeesheen fa wallahi baan ku dhaartay la adacu kama tegayo shay an shay sanactu aan sameeyey fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada aan sameeyey ilaa oo aan de waxa weeye facaltu inaan sameeyo uu mooye fi lislaam waxaan samaynaya fi lislaam mislow isagoo lamid a oo wixii aan jaahiliye sameeyey haddaan dee sadaqo la baxay sadaqadii mid lamidaan samayn haddaan adoomo xoreeyey intii aan xoreeyey in leeg baan xoreyn wixii adigu aan sameeyey waa inteedii maha magacun waa intii uu ka sameeyey in leeg waana tan aan arki doono si uu yeelay xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cabd للhi بن نmayr عan hiشhاm بn curwata عan abيه cabdاللah بn curwa maanta la siman ba ma hishaam kaba warinaya halka markii hore abu mعaawiya mحamed بn khazim kaba warinayey عan abihi ana xakiima بna xizami actaqa fi اljahiliyaةi miئaةa raqabat waa nin demala xoolo badanna waa laha deeqsina aha kan boqol adoon buu xoreeyey waa tiro aad u badan waxamala calىa miئaةi baciirin boqol awr ama neefoo geelana waa isna cid buu ku qaaday macnaa tanna uu sadaqaystay weye mahada inuu gaadidqaad usiiyey oo loo soo celinayay mahood afkiinta de waxa uu ku rartay markaa gaadidqaadu may uu la baxay weeyaan oo uu sadaqaystay boqol geela baciirkuna mudakar iyo muanasba uu ku wada dhacaa awrkii hashaba uu ku dhacaa oo dee laftigeena iyo inaga markan tarjamadeedna iskaga baabantay baciirka awr inaan idhaahno hashina waa lagu idlaaqaya un taas waa la odhanaya lakin labada kaleleya waa jabal iyo naaqo waxay bacd alcarab kaba soo naqliyeen dee shariibtu waxa weeya labada baciiri oo kale uma actaqa fi lislaami wuxuu xoreeyey fi lislaamnimo markii dambe miata raqabati boqol kaluu xoreeyey waxamala iyadna waa fi sabiil illahi calaa miati baciirin waa inta in leg waa sina waa kii rasuulka ilahi yihi sidaasaan samaynaya boqol dambana oo geelana sadaqa ula baxay uma ata nabiya salى الlahu alيه wasalam fadakara naxwa xadiiihim raggii hore xadiiskoodii wax lamida ayun buu sheegay bal kolley alfaadii waan wada laqbaynay xadiidkana dee macnihiisii waa ta aan sooba ogaanay xadiidka daahirkiisuna waxa weeye ruuxii gaalka ahaa hadduu camal matalan khayr ah oo dee markan haddii un acmaashan dee loola yimaado taqarub ilaah looguma dhowaado uu sameeyo taas uu sameeyo isagoo dee bal u samaynayo un daaca ahaan iyo umuuraha uba samaynaya oo uu soo islaamo ajrigiiyo camalkiisa horena ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa weeye waad fadligiisa in ajrigaa horena isana loo qorayo oonu ka dayacmahayne loo qorayo taas weeye haddaan qawaaciddii guud eegno waxyaalahan dee qurbada iyo taqarubka loo sameeyo ruuxii gaalkaa kama ansaxayso dee iimaan ma jiro waaba gaal marka taasi waxay keeni lahayd in aan waxaa hore aan waxba loogaba qorin laakiin axaadiian inoo sugan ee صaxiixa inoo cadayn bal ruuxii taqarub iyo ama daac ahaan iyo tabarur waxyaale uu laba yimi soona islaamay ilaahay islaamnimo waafajiyey ajrigii horena ilaahay subxaanaه watacaala inuu siinayo bal matalan waana taas weeye axaadiian tan way jiraan bacd aculamaa waxyaalo kale ku awilaya halkan waa wada ta'wiilun baan leenahay iska yar dheeraan kara oo fogaan kara oo barhkooda iyo ay leeyihiin ba marka ay xadiidka iyagoo leh de waa nin gaalu ahaa qurbana iyo taqarubna kama ansaxo saa daraaddeed ajri kama helayo xadiidkii bay barhkood yidhahdeen macnuhu waxa weeye tibaac fiican akhlaaq fiican baad waxa aad la iman jirtay kuba kasbatay oo taas baad imikana kuba intifaacaysaay oo de waa akhlaaqdii baad wadataa halkaas barhkood ay leeyihiin amaan fiican baad taa ku heshay markaa hore imika filislaamna baaqi kuba ah barhkood baaba leh de waxyaalaha aada samayneysay ayaaba markii dambe sababba u noqday intan lagugu soo hanuuniyo intuba waxa weeyaan waa iyagoo asalkaa hore sheegnay kaba dhaqaaqaye laakiin de axaadiidu sariix bay kuba tahay ilaahay fadligii weeye ilaah baa addoonkiisa ugu tafadulaya markaa ruuxii soo islaamay isagoo waxyaalo ixsaan iyo samafal iyo umuura sameeyey oo u samaynayay bal matalan dee samafal un isagoo ujeedeen magacdoon iyo waxyaalo ahayn markuu soo islaamo ajrig iyo waxyaalo aakhir ahaan waa loo qorayaayo dee taasi waana axaadiisu sa inooguma sugan weeye baabu sidqi imaani wa ikhlaasi imaanka runtiisa iyo ikhlaaskiisa ayuu baabkiisii yahay oo ujeedadu waa bal matalan waxyaalaha u daliilka u calaamo ah ruuxan iimaankiisu inuu dhab yahay iyo ikhlaaskiisii taas buu balba baabkeedii yahay waana dee tarjamada imika kolley imaam nawowi dhigtay oo kale bukhaari oo kale xadiidkan soo arooriyey kitaabulimaan kusoo arooriy kitaabka bilowgeysa isagu dee tarjamo kale ayuu uba dhigtay oo marka la eego laftiga daahirkana baabun dulmun duna dulmin ama markaa waa dulmi inuu dulmigu maraatib iyo tafaawut leeyahay dulmiyo kala weyn oo dulmiyadu ay kalaba weyiin baab saasuu uba dhigtay ka bukhaari baa lahaa kan muslim ma lahaa ee dee waa taa alena waa tarjamadii nawowiya xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlahi bn drisa w abu mucaawiyaةa wa wakiicu can اlacmashi can ibrahima can calqamata can cabdالlahi qaala anahu qaal kolley dadkan waa dad aan soo wada aragnay cabdالlahi bn idris iyo abu mucaawiya wakiic maanta way simayiin oo abubakr baa sheekh ay u wadayiin xadiidka ayay ka maqleen acmash ibrahim calqama israacay horena iyagoo mala israacay waana rag waana saddex horta taabici weeye saddex xaafidna weeye oo xagga marka laega itqaan iyo xifdi heer sare kaba joogay saddex faqiihna weeye waana saddex wada reer kuufa ah oo waa umuuro dee aada naadir uga ah asaaniidda inay kulmaan bal sanadku markuu acmash can ibrahim can calqama ibrahim ibn yaziid inakhaci ibrahim nakhaci waa imaamkan la yidhaah calqamana waa calqamat ibnu qays nakhaci waana asigii bal masalan waa marka laega asaaniiddii lagu sifeeyey inay asax alasaaniid yihiin bay kaba mid yihiin sanadka caynkan iyo bal markaa waxaan leenahay abubakr laga bilaabo ilaa صaxaabiga cabdالlahi بn mascuud de waxa weeye dhamaan waa wada aimo waana s arrin naadira de raggan nin aan imaam ahayn xaafid ahayn mutqin ahayn kumaba jiro intan dee sanadkee nooga wada sugan maxaa dee abubakr iyo inta ka dambaysaba qaala wuxuu uhi cabdالlahi بn mascuud ibn mascuud lama naزlat markay soo degtay ay soo degtay aayaddan ah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin aayaddaas dee ulaaika lahum lamnu wahum muhtaduun baanay tatimadu tahay waa aladiina kuwa aamanuu iimaan laba yimi waa dadka mu'miniinta ah walam yalbisuu aan deehin aan ku darin weeye labasa yalbisu macnaa khalada yakhlidu buu la mid yaho labasa markaa ba'deedu marka la eega maadiga way fadxisan tahay mudaaricina siay noo taalla way kasrisantahay waxaa ka duwan labisa yalbaso oo iyadoo bacda lahoos dhabo ama la kasriyo hadhow marka dambana mudaarica halka tani ay ka kasrisan tahay ay ka fatisnaato labisa yalbaso waa tii xidhashada ahayd labisa yalbaso tii dharka ahayd weeye labasa yalbisuna intaa yar bay ku kala duwan yihin xarakadaas midna waa facala yafcilu midna waa ficila yafcalu waxa weeyaan waa tan dee dheehid waxdarid wax l lagu daro ama wax lagu khaldaan walam yalbisuu aan ku darin aan ku dheehin iimaanahum iimaankoodii ay la yimaadeen ee kaa hore ahaa aladiina aamanuu bidulmin dulmi aan ku dheehin ulaaika lahum lamn kuwaasi iyagaa nabadgeliyay leeyihiin wahum muhtaduuna kuwa hanuunayna wey haddaba aayaddani markay soo degtay ayaa shaqa dalika arrinkaasi dhibay ku cuslaaday calى asxaabi rasuuli اlahi salى الlahu alيه wasalam asxaabtii rasuulka ayuu kuba cuslaaday wa qaaluu waxay yidhaaheen ayuna keebaa naga mida ama ka naga nagamaydi waa kee oo laa yadlimu aan dulmi ahayn nafsahu naftiisa macnaa de waxa wey aayaddan markay soo degtay ilaahay muxuu yihi walam yalbisuu iimaanahum bidulmin lafdigan bidulmin waa nakiro nakiradaasna waxay dhacday siyaaq nafyi waa jumladanini waa jumla nafyi walam yalbisuu iimaanahum bidulmin siyaaq nafyi bay dhacday markaa nakiradna markay siyaaq nafyi dhacdo cumuum bay faa'iideysaa cumuum bay faa'iideysaa dee adigu cumuumku hadday mini la socotona waabay nas buu ku noqon haddii kalena daahir weeye bal markaa cumuum bay faa'iideysaa marka maxay faa'iideyneysaa noocaas markan taa eegno waa dulmi wax la yidhaaha o dhan marka kii yaraa iyo kii weynaaba dulmi inay waa cumuum lafdigani lafdi caama weeye dulmi dhammaantii baa lafdigan inoo soo gelayo kol hadduu nakira siyaaqi nafin noqday dee markaa macaasidiina waa dulmi ruux naftiisii uu dulmiyayo dadkiina aynay macsuumiin maho dulmi waa kaba dhacaya haddaba kol haddii la yidhi ka amniga leh kaa isagoo hanuunaya waa ka aan ina wax dulmiya iimaankiisii kuba darin waxay markaa noqonaysaa dee in meeshaa laga wada baxon cidna amni aanay yeelan oo dee ruuxaan naftiisa dulmiyeyn ama wax aanay kaba dhacahayn meeshii ma jiro taas baa deeta iyaga culayskan keentay rasuulka ilaahay bay u yimaadeen faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi laysa huwa dulmigan aada imaka aayadda ku aragteen ee aada markaa aayadda kuba sugan dulmigaasi kamaa tadunnuuna sida moodeysaan maaha dulmi dhammaantii macsiyadii ama kii yareeye kii weynaaba maaha ka loo jeeda dee dulmina kol waxay kuma fasiraan wadcu shay fii gayri mawdici dulmi waa la yidhaha tasaruf xaq kayr leeyahay taasna waa tanoo dulmi waa la yidhaahaa laguma tasarufo haddaba bal matalan ka moodeysaan ma aha inamaa huwa dulmigan aayadda kuba sugan ee ilaahay yihi walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ee iimaankoodii aan dulmigaa ku darinin kuma dheehin waa kama qaala luqmaanu libni luqmaan siduu inankiisii ku yidhi yaa bunaya laa tushrik biاllahi ina shirka la dulmun cadiim waa dulmika ugu weyn oo dulmigii weynaa dulmigu waa maraatib tafaawutu badan baa udhaxeeya markaa dulmikii ugu weynaayo waa dulmigii shirkiga kaas baa loo jeedaayo macnuu markaa muxuu noqon aladiina kuwii aamanuu iimaan laba yimi walam yalbisuu aan dheehin oon ku darin iimaanahum bidulmin bishirkin markaa ayay noqon iimaankoodina shirki aan ku darin ku dheehin kuwaasi amni bay leeyihiin de haddii markaa kii caasigana waa soo gelaya amnigan hore ha u hela ama dib ha u helabe ulaaika lahum lamni wahum muhtaduun taas bu ihi ya bunaya laa tushrik bilahi ina shirka ladulmun cadiim marka culayskan arrinkani kuba cuslaaday iyo tan buu kaba dhigay sidqigii iimaanka iyo ikhlaaskoodi iyo tan buu kaba dhigaya imaka inuu baabka uba terjameeye taas bu ihi rasuulka ilahi luqmaana de kolley waa addoonkaa saalixa culimada caamadooda waxay kuba tagaanba inuu de nin xakiim un ahaayo inu saalixa nebi aanu ahayn mala cikrima oo de aanay ku waafaqin baa kaba dhiga inuu nebi ahaaba inankiisana de kolley kutubu tafsir iyo waxyaala barkood iyo halka iyo magacyo way usoo naqliyaan lakin de waxyaalo waa aan leenahay waa la yihi une waxaynu waa kol haddii maka wax inoo sugan oo nas nooguma sugan maha waxaan iskuba shuqlino maha magaciisu muxuu aha iyo luqmaan muxuu ahaan jiray iyo de cidduu kasoo jeedaa maxay ahayd iyo umuura qaarkooda bal taas ba wey bal aan yar dhameeyo horta yar baan kusoo yarlaami xadaثna isxaaq بن ibrahim o عaliي بن khashrm qaal akbarana عisa wahuwa بn yunusa ciisa بn yunus isagana horean usoo aragnay nx وxadaثna minjab بn الxariث tamimiy habeenkii inoogu dambeeyey baa minjaabkani kuba sugnaa qaala akbarana بn musira wa ali x وxadaثna abu qurayb qaal akbarana ibn idrisa waa cabdالlahi ibn idriskan oo ay ninkan ciisa bn yunus isku dabaqa yihiin kolley waana laba nin oo muxadisiina itqaan badan lahaa iyaguna cubaad wada ahaa iyo raggaa cubaadii ummade marka kulhm dhammaantood can اlacmash oo xadaثna abu qurayb qaal akbarana ibn idris kulhm can اlacmash eg ibn idris markaas iyo ciisa bn yunus iyo ibn musir cali saddexdoodaa weeye kulhm dhamaantood yay xadيidka ka wariyeen acmash bhada اisnaadi oo maxay ah can ibrahima can calqamata can cabdالlahi qaala abu quraybin abu qurayb ba wuxuu yihi qaala ibn idris cabdالlahi ibn idris ba wuxuu yihi xadaanihi awala abi xadiidkan markii hore aabbahay idris baan kaba maqlay can abana bni taqriba ama abani bni taqriba waxaa abay doortaan de waa in la sarfiya inaan la sarfin labadaba way noo soo naqliyaan sarfigaabanay doortaan ba la sarfiyo ka hore ka dambe isagu de waa ismaalynsarife oo de waxa weeyaan calamnimadi iyo wasnu ficilkii baa ku wada sugan can abani bni taqriba abani ibnu taqrib buu aabahay igaba warramay can ilacmashi uma samictu waxaan maqlay xadiidkii minhu min alacmash ujeedadu waa maxay had iyo goor culiwgiiyo de xadiidkii addiin oo nasiixna waatan kuma soo maray markuu u yimi sufyaan ibnu cuyeyna huba yimi sayr ibnu abi saalixo uu lahaa camar baa aabbaha qacaqa dee saa igaba warramo inuu nin ka rido uu doonayo laba kaba rido yihi kii aabbahay ka maqlay baaba kaba maqlay waa tii oo kale ibnu idriis baale markii hore xadiidka aabihii buu ka maqlay idriis aabihiina yuu ka maqlay aban ibnu taqrib aban ibnu taqribkaas baa acmash kaba maqlay marka isagii acmash yaa udhexeeya laba markii dambe ayuu dib ula kulmay acmash markaasaa maxaa ka baxay laba dhan baa meeshii sanadkii ka baxay oo sanadkii de aabihii iyo aban ibnu taqrib oo wuxuu noqday acmash mid toosu gaba warinaya waana arrinta addiin oo nasixan kuma soo maray wax laba mida bal xadiis kolle macnihiisu waa inoo cad yahay waxyaalaha inooguma suganna waxaa kaba mida de waa saxaabadu siday yeeleen haddii nas isagoo caama uu yimaado dee cumuumkiisaasaa lagu xambaaraya ilaa la helo wixii khaas yeelayay oo imakaba iyaguba cumuumkii bay kuba xambaareen bidulmin ay u keenayen nakirada siyaaqu nafsiga ku sugan ee rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh de uba sheegay wax qaydaye uu sheegayba nakirada fi siyaaq nafina inay cumuum leedahay sida kutub usul kuba sugan xadiidka way nooguma sugan tahay oo kale in marka khaas iyo caam ay kulmaan imaka aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin waa caam ina shirka ladulmun cadiimna waa khaas in dee khaaska la horreysiinayo oo rasuulka ilaahay khaaskiibuu kuba qayday ka ama horreysiiye bal umuurahaas weyn dee dulmiguna inuu maraatib leeyahay shirkiga waa dulmi macaasidi ka hooseysayna waa dulmi tacadigii dadka lagu tacdiyayo waa dulmi inuu maraatib kala sarsaraysan leeyahy way nooguma sugantahe lakin arrin baa yar jirta xadiidka halkan waxay noogu sugan markii ay rasuulka ilaahay uba yimaadeen salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay hadalkan ku yidhaaheen rasuulku inuu aayaddii kale u sheegay markaa uu ku baraarujiyey taasna macnuhu uu yahay aayaddan kale agtooda inay macruuf kuba ahayd uu xusuusiyu leeyimaya waa dulmiga aayaddaa kuba sugan inuu saa isaguba fasiray bal taas waxaa jirta inaan riwaayooyin balsan bukhaarina way dhacday laakiin bukhaari oo kale riwaayo agtiisa kuba sugan ama dee dhowr dariiq ba leh ayaa maxaa kuba sugnaa oo kuba yimi oo iyada dhacay markii ay ulaba yimaadeen rasuulka ilaahay san yidhaaheen dee arrinkan aayaddan inuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalam waxa yihi de waa kaasoo umuuro waxa weeyaan arrinkan ba dee aayaddii ay dhibtay dhibsadeen ay sheegeen ayaa waxaa dhacday bukhaari kuba sugan faanzla allahu tacaala ina shirka la dulmun cadiim ilaahay baa soo dejiyey oo aayaddan oo daahirkeedu uu yahay si su-aashoodan dabadeed aayaddan ay soo degtay tanna inuu rasuulka ay markaa agtooda macruuf ku ahayd baaba kuba sugan marka xaafid maxajar oo kale iyo isaga wuxuu kuba xambaaraa inay arrinku dee markan ay ula yimaadeen filxaalba ay soo degtay uu markaa rasuulka ilahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh kuba baraarujiyey uba sheegay si aayadda looba jamciyo bal matalan taas oo kale ayuu uba sheegaa adigu bal waa tay kuba jamciyaan kolleyna hadalkiisa halkan labadan riwaayo way isfasirayaan un buu leeyahay oo markii iyaga taa hore ay kuba adkaatay waa sida hadalkan xaafid ayaa aayaddan kalena soo degtay rasuulka ilahina isuguma fasiray uu leeyahay tan baa taa kala qaydeysa bal arrinkaa yar baa jira oo e kolley siday kuba jamciyeena taas oo kaleba wey kale waa xadiis dheer weeye ama baab dheer wallah subxaana wataعala alى alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله